bismillaah mahadsan tahay degane iyo dhammaan umada shabelle iyo dhegeystayaasha soma soomaaliyeed aad baan usalaamayaa islaanka saa sheegtaba de waa og tahay marxaladaha lasoo dhaafay sida xilligiian a hore uga hadlay oo doorashada soomaaliya lagu jiray labada kun iyo toddoba iyo tobankii ilaa markaas in imaaraadku ay gacanta kula jireen shaqada soomaaliya marxaladana wax hadda soo bilowda maahan de wa dawladihii hore ay ka arkeen nidaamka iyo jilacsanaanta iyo waxyaalaha hadda ay sameeyeen khilaafka marka dawladdan cusub ee soomaaliya iyo maraadka dhex marana de marka horta la fiirsho qaabka usoo bilowda si u yahay waxa waaye imaaraadku marnaba dee raalli kama hayn doorashada soomaaliya qaabkay u dhacday ayagu raalli kama aysan hayn taasna waxay keentay marka in soomaalidu ay waxay baarlamaankooda dadka ay rabeen ay doortaan maadaama marka ayagu ay doorashadii soomaaliya gacanta ay kula jireen dad gaarna ay rabeen inay madax ka dhigaan la yaabay ku noqotay wixii dhacay hase ahaatee dawladdan cusub ed laftirkeedu kama aysan hor imaanin islamarkii siyaasaddan carabta gaar ahaan imaaraadka laakiin imaaraadku ayagu waxay markasta isku dayeen ma aysan faraysan qaabkii hataa qaab diblomaasiyad iyo waddan waddan la macaamila midna kuma aysan joogin waxay siyaasadooda noqotay mid ataago de inay dalkan ayagu iskaleyihiin ay ah ayay aaminsanaayeen marka waxyaalihii marka ayagu ay u dhaqmeen iyo qaabkii ay ku socotay waxay noqotay qaab diblomaasiyad iyo wadan wadan caawina midna ma aysan noqone niman wadankan in ay gacanta ku dhigaan raba qaarna inay ayagu hore u qabsadeen iska dhaadhiciyay bay ay noqotay dawladdan marka aad iyo aad bay tallaabooyinka ay qaaday ay runtii muhiim u yihiin maxaa yeelay madax banaanida iyo midnimada marna kasta de waa wax aan laga hadli karin waayo waa lama taabtaan waayo maxaa yeelay dalkana markii laga hadlayo oo marxaladda noocan oo kaleta uu ku jiro wuxuu noqonayaa dal oo xaaladiisa xaalad degdeg oo kale ku jiro o kale uu lamid yahay dadka haddaan usoo laabto siyaasiyiinta ah ee cabdiweli iyo ragga lamidka ah oo maalmahan ayagana imaaraadka joogay taas runtii waxay kutusaysaa horta sharciyadda waxaa la rabaa marxnoo sharci ah marxnoo wax mataqaanaa khilaaf ay wadaan dawladahan carabtu waxyaalaha sharciyadda waxaa kamid ah ama cabdulla ha tago ama qof kale ha tago soomaaliya waxay leedahay dawlad xuduudaheeda iyo madax banaanideena waa la aqoonsan yahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan ee beesha caalamku hadda ee soomaaliya sidii si hore si ka duwan ay u ixtiraamaan mataqaanaa aad umalaysa in dawladdan ixtiraam weyn ay uhayaan ay siiyaan marka ixtiraamkaas wax badan buu qabtay waana midda ku kaliftay imaaraadka inay dawladda soomaaliya tillaabooyin cadcad ay ka qaado ragga marka hadda aaday waxay noqonaysaa ayaga shaksiyadooday ku xadgudbeen ma ahane wax hadda ay u dhibi karaan go-aankii dawladda soomaaliya iyo imaaraadka dhex maray wax hadda wax ka bedeli kara ma ahan haddii imaaraadka arrintooda ay horay heshiis noocaan u geli karaan haddii berberey ay socodsiin lahayn marka raggaas hadda siyaasiyiinta waa dad waxaad markasta waxaad umalaysaa dad dana soomaaliya ka turjumaysana inay danley meesha tagtay inay iyagu yihiin ay noqonaysaa marka runtii arrintan hadda dawladdan soomaaliya waxaad umalaysaa inay wado fiican oo oo guul ah inay ku socoto runtii oo xaaladihii horeto iyo sidii macaamilka beesha caalamku ay soomaaliya ula macaamili jirta maada maadan ka horreysay wixii wax ka bedelan baa hadda muuqda waxaad umalaysaa in madaxbanaanida soomaaliya iyo protocolkeedaba uu ka wanaagsan yahay sidii uu hore ahaa jiray
wa gartay marka maxaa lagu tilmaami karaa marka wadahadalka hadda iyo iyo iyo shirarka cabdiweli gaas oo madaxweyne ka ah maamulka puntland iyo imaaraadka udhexeeya mar haddii la ogyahay xaaladdu halkay gaartay dawladda soomaaliya iyo imaaraadka xaalkooda iyo cilaaqaadkoodii halkuu gaaray baa la ogyahay hawsha cabdiweli gaas iyo ka dhexaysa imaaraadka maxaa la dhihi karaa
waa mahadsan tahay hawsha cabdiweli gaas iyo imaaraadka horta waxa waaye wa hadda dawladda imaaraadka iyadoo mawqifkeedu waxa weeyaan waxay ku baxday dawlad dagaal ku baxda waayo iyada marka waxay go-aansatay dawladdaas inay la dirto dawladda soomaaliya oo sidaa de aad ogtaaba adduunyada markii laba dawlad ama sida dir dawladaha dariska kaleta oo siyaasadaha mugwaayeen waayo yar waxaa dhici jirtay in jabhado iyo wax la isku hogeeyo hadda marka iyada dawladda imaaraadku dagaalay ku baxday inay dawladda soomaliya la dirirtana waa ka go-an tahay haddii qaabkii iyo mucaarad gudaha dalka soomaaliya uga abuuri laheyd iyo xasrado iyo waxaas qaabkaas hadda ay ku fekerayaan cabdiwelina waxa waa isaga dee dee wuu sheegaba oo wuxuu yidhiba de anaga dana gaarahan ku haysana imaaraadka oo madax banaanida soomaaliya wax layaha ma jiraan taasna waa dee waaba laga jawaabay dawladda soomaaliya iyo inay dowlad madax banaan tahay imaaraadka iyaga laftirkooda qariba oo yiri dee madax banaanida soomaaliya waa waa laba taabtaan marka sababta hadda iyo cabdiweli ula shiraayaan iyo cabdiweli meesha hadda uu joogo waa dagaal waay marka inay soomaaliya mid tahay waa ogyihiin in dowladda soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya ay dowladda federaalka ay maamusho ogyihiin in dowladda federaalka ay heshiisyadii ay gasho dhan ay ka laashay waa ogyihiin marka ayaga waa dagaal waxa hadda ay faraha ugula jiraan arrimaha gudaha soomaaliya marka taas ay la yaab ma lahan midaan dee cabdiweli iyana hadda rag isaga danahooday gaarkaha u tageenoo dee waxa weya waxba badan baa loo sheegayaa waxbaan duminaynaa baa laleeyahay sidaas baan samaynaynaa waxba qaab kasta iyo qaabkii carabta lacag looga qaadan karo oo lagu baaran karo iyago ay ay meesha u joogaan maahane wax hadda dana ah oo kasoo kaleeto ay habeeratay meeshaas uga furan ama fursad kaloo uga banaanay midna maba jirtaba marka waxay kutusaysaa in qalaas qalalaasiyaasadooda imaaraadka ay rabaan inay mar kale soomaaliya dhexdeeda ka abuuraan in arrimahaas ay furdhacu yihiin saasay kugu muutinaysaa marka dowlad goboleedka puntland oo dowladda federaalka ah ka tirsan in uu muujiyo hadda in uu barbar socdo ama ku dhinac ordayo ma dowladdii federaalka ahayd iyo madaxdii qaranka maxaa ka dhalan kara bay kula tahay
waxaa ka dhalan karaa dee dowladdan abta aada iyo aad ay ugu mahadsan yihin madaxda hadda jirtaa waxaan ayagan protocolkooda iyo nidaamkooda yaqaano waaye oo hadda dee sidii dowladihii dowladdan ka horreeya oo kaleeto oo jiraaca badnaayo oo dowlad goboleedyadu ay ka adkaayeen amba say rabeen ay yeeli jireen maahan de madaxdan waxay og tahay qaranka hadda inay la yimaadeen istraatiijiyada cadcade umalaysa inay midnimadii soomaaliya iyo awooddii soomaliya dib u socolaysa inay la yimaadeen marka ayaga waxa waay madaxda hadda jirta dowladdeena sharciyadeeda ku adag tahay united nationka iyo ka geeyeen dacwada imaaraadka sidaas kaleto waxay og tahay dowladaha deriska ah inay dowladda soomaaliya si toos u garab istaageenoo qaawax badan ka bedeleen marxaladihii horeeto oo aysan ogolaan aysan ogoleyn in soomaaliya dowladahooda iyo mataqaanaa xuduudaheeda dowlad kasta ay leedahay in wax laga soo abaabulo arrintaas marka dowladdan ayaga madaxdan aada iyo aad bay tillaabooyinkii ay qaadeen oo hore ay ugu adkeysatay marka puntlandna dee madaxweyne cabdiweli gaaso hadda isaga waktigiisi uu ka dhiman yahay muddo yar asaga waa ognahay wuxuu meesha hadda u joogaa waa inuu ololahaas lacag lacagtii oo cambain ku geli lahaa iyo ololo mar kale inuu meesha ka diyaarsado de iyagana waxa waaya hadda wax badan kama bedeli karto marxaladda imaaraadku inay mucaarado ay sameeyaan dowladdan waxa weye dowladda hor waxay uga bedelan tahaba shacabkiiba hadda garab istaagan shacabku dantooda hadday garteenba oo shacabkii soomaaliyeed way soo noolaadeen wayna fahansiin maanta waxa xaqa ah iyo mataqaana qaladka midaasa marka waxay tahay fursad weyn oo san dowladihii dowladdan ka horreeyay aysan helin oo dowladdan ay haysato marka qof kastoo marka siyaasi ah oo danley ah oo isagu isku day inuu danihiisa gaarka ah ku marahaciyo waxa wayse markiiba de shacbigii iyo soomaalidii baa ka hormaanaysa shacabkuna way garteen hadeerta arrintaas imaaraadkuna waxa way dakhsigu dee uu cadaystay oo inuu soomaaliya dee markii horeba u joogaba dan uma haynin oo waxa weeyaan wuxuu ahaa dhibaatooyin ummaddan dhex joogta haddana dowladdan way garatay oo way ka qabatay marka wax badanoo hadda arrintan isbedel ah ay keeni karto ama maamul goboleeda kale ha ahaadaano ama cabdiweli ha ahaado ama koox ree dad iska mucaaradahoo shaksiyaadahoo imaaraadka taga intaa waxay ka bedeli karaan ma jirta maanta wadada ay ku socoto dowladda soomaaliya wax hadda ay u dhibaysa lama arki karo
waa garta marka adigoo aada iyo aada umahadsan injineer waxaa kaloo jirta in shaqaaqo maalmo ka hor magaalada muqdisho ay ka dhacday oo dagaal uu ka dhacay xarunta ciidamadii imaaraadku ay tababareen haddana saraakiishii arrintaa ka dambeysay lasoo qabtay dibna loo afiyey bal arrintaa ka warran
waa mahadsan tahay horta waxay arrintaas kamid tahay mashaakilaadka ay ka tageen dowladdan imaaraadku iyo waxyaalaha ay ka wadin sababta ay kamid tahay alxamdulilahi marka maanta haddii halkaas looga hortegay waxa waaye waa arrin waxa waya ilahi lagu shukriyo waayo maxaa yeelay dhibaatooyinka ay soo wadinaa ka dareed waxaana khaladaadkaas iyo dhibaatooyinkaas dhacay waa dhibaatooyin ay ka tageen dowladdan dowladdihiis ka horreeyey maxaa yeele waxa ayaan dakhil noqotay in dowladda imaaraadka layihahdo ciidamada intaas la-eg iyo xeriha intaas la-eg oo ciidamadii dowladdu ama ay lahaayeen wasaaradii gaashaandhigga oo shacabka iska wareesan in la yidhi dowlada waxaa lagu tababarayaa dowladda dowladda imaaraadku ee ciidamada ugu tababaraysaa arrinta noocaasa oo shacabku ay ku fadhiyeen oo ciidan kasta oo akademiyadaas ka soo baxa dadku ay u haysteen dufcad kasta oo soo baxda in wasaaradda gaashaandhigga lagu wareejiyo laakiin ay wax kasta hadda ay kala caddaadeen in ciidamada intaas la-eg imaaraadku iska hiisteen inta tababaran ayagoo ciidamo u gaar ah oo qalabaysan oo hubka aragti leh hata waxaa sidaad aniga wararka gaar aan ku helayo saraakiisha iyo ciidamada hayeysteen intaba xataa wadaniyaddii laga qabday oo mushaaraadkoodii iyo in iyagu aysan soomaaliya ay dawlad lagu halayn kara aysan lahayn iyagu ay gacantooda ku haynayaan oo meeshii walba loo adeegsan karo ciidamo lagu qudbeeyo dishibliinkooda saas laga dhaadhiciyey ay yihiin oo ciidan qaran oo soomaaliya aysan ahayn horta arrintaas in intaas lagu fashiiliyo alxamdulilah waaye nasiib waxaan raba aan rabaa inaan dawladda kula taliyo oo madaxweyne ugu baaqo waxaan maqlay in ciidamadaas sidooda guuto looga dhigaayo ciidamada xoogga lagu darayo inaan lagu darin baa wanaagsan maxaa yeelay in marka horta maskaxdooda la bedelo waayo ciidamadan maba ayan dee ciidamo u tababaran ba qaranka soomaaliyeed oo wasaaradda gaashaandhigga dhambara ku leh waa qaladaadkii dawladdu ay gashay bay kamid ahay dawladdan dawladdii ka horreeyey in ay dawlad ajnabi ah ciidamo intaas la eg inay ku dhex haysato qanuun ma garan karo qaabka ay ku ogolaatay laakiin waa wax ummadda dhan la yaabto ciddii samaysan runtii taariikhda xusi doonta laakiin ciidamadan maadaama markasta ay yihiin dad soomaaliyeed waxaa la rabaa marka in ciidamadan hore looga daran in wacyigelin badan mar la siiyo arrintaas sidaas baan u arkaa waana runtii khatar waxay ahayd jirtay haddii arrintaas aysan dawladdu tallaabo ka qaadi lahayna dib badan baan ka imaan lahayo cadowga nuucu rabo ahaade waa ciidamo waxay noqon lahayen meelo badan loo isticmaalo dhanka kale waxaan rabaa inaan uga faa'iisto meeshan waayahan waxaa jirtay iyadoo sidaas oo kaleeto in in badan lagu celceliyey in mataqaana dad mucaaradku ay dawladda ka hor yimaadaan oo shaksiyaad badan ama dad xildhibaano ah ama dad politician oo personal ah oo badan runtii degana waxaan rabaa halkan dadku inay ufahmaan waxyaalaha hadda dadka xildhibaanada ama baarlamaan ka midka ah ama siyaasiyiinta kale ah oda oo sida qaabka shararka loo qaban ama wax loo turjumayo waxaase wax dee mucaaradnimada iyo mataqaana dimuqraadiyada waafaqsan maahan maxaa yeelay in dadku qofku xor uu yahay inuu dawladdan wuxuu qaladaadkiisa waa celili karaa lakin waa in qaladaadkiisa waxa uu sheegayaa waa inay noqdaan wax xaqiiqada ku salaysan marka uu rabo inu qofku dawladda u dhalilo waxaa laba qofkaas waxa uu sheegaya inay yihiin wax dalka iyo dadka ee dhan ugu jirto laakiin in dalkii iyo dadkii dib loo dhigo oo dad danli ah oo shaksiyadooda keliya ayagu waxa uu fiirsanaya inay bulshada soomaaliyeed ama qabilaadka soomaaliyeed u adeegsadaan ay yidhahdaan sidaan baan idin yahayaa waxaas waxaan leeyahay wanaagsan maahan dadka ama xildhibaanada ama siyaasiyiinta ah oo howlaha noocaasa ku dhaqmayna ha ka tunaasulaano anigu ma ihi qof hadda dawladda ka tirsan ama afhayeenka dawladda u hadlaya maahay laakiin waxaan ahay qof siyaasi siyaasi inta badan siyaasiyiinta oo dhan ay garanayaan waxa codkii xoran u ahay haddii aan arko waxa dawladda ay ku qaldan tahay waa sheegaya laakiin inan dalkii iyo dadkan la qaldo la dumiyo marnaba raali ka noqon mayno arrimaha noocaasana dawladdu qaababkii tallaabooyinkii ay qaaday oo cid kasta oo qaran dumis ah waa in tilaabo sharciga waafaqsan dawladda ay ka qaadaa runtii ayagana waxaan dhihi lahay xilligii dadkan dib loo celilaa way ka gudbeyne ee wada jir ha loo socdo dalkaani dadka o dhan waa deeqaa qof kastana waa ku filan yahay maantay meesha joogno ma ahan meel oo la ismucaarado meel wax la duweyna ma ahan waayo in maantay waxaan joognaa dawlad dawlad kusoo duushay waxaa anaga imaaraadka kaleetana dhex maraya maanta waxa weeye waa qaran qaran ku duulay waayo qof kasta oo damiir leh oo soomaali ah maanta inta imaaraadka taga ma dhihi kariyo ii sheeg sidaasaan ahay ma dawladda somal ma dhaliili kariyo maxaa yeelay waa laba shucuub amba laba qaran oo mowqifyo cad kala qactay marka waxaan rabaa arrintiisa aan kusoo gabagabeeyo in dadka soomaaliyeed aan mar dambe la iska horkeenin in dawladdan chance la siiyo tillaabooyinka ay qaadeen waa wax wanaagsan kuwa dhan bay qaadan doonaa inaan sidaas kaleeto mataqaana aan ku garab istaagno intaasaan rabaa aada iyo aada u mahadsantahay